الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم تسليما كثيرا باب الوصية بالنساء بين جوجنا قال وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه waxaa laga wariyey cabdillaahi bnu zamca waa um اlmu'miniina walaashee walaashee um اlmu'miniina sawda ibnu bintu zamca walaalkeed weeye radia allahu canhu annahu صaxaabigaasi samica nabiya nebiga ayuu maqlay salى اllahu عalayhi wasalama yakhطubu xaalo uu khudbadaynayo wadakara wuxuu sheegay annaaqata halkaa wowgaasi waa xarfu cadaf oo waxadfan baa jumladaasi lagu cadfaya oo macnuhu wuxuu yahay fadakara kada waxaasi ayuu sheegay wadakara waxaa kaloo uu sheegay annaaqata hashii buu sheegay iyo waladii caqarahaa kii boqon jaray marka hashaasina waa hashii ilaahay jala wacalaa aayadda uga dhigay nebi saalex wa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama idin bacatha ashqaaha aayadduu maaragtay ee akhri id wakti inbacatha uu degdegay ashqaahaa kii ugu guuldarrada badnaa qabiilada reer hamuud wuxuu rasuulku yihi inbacatha lahaa waxaa u kicitimay oo u degdegay hasha xaggeeda rajulun nin ninkaasoo casiizun yacnii sharaf badan oo waxa weeye qaliilulmithli isagoo kale uu ku yar yahay qoomkiisa xagga awoodda iyo markaa waxa weeyaan isla weynida iyo wixii la mid a kaasoo caarimun shar low ah shar badan oo awood badan oo maniicun lama maraan ku ah fii rahtihi qoomkiisa dhexdiisa lama maraan ku ah looma maraan ahoo qoomkiisu ay difaacayaan oon xaggooda looga soo dhacahayn yacanii aada agtooda sharaf ugu leh maniicun fii rahtihi oo looma maraan ah fii rahtihi qoomkiisa dhexdooda nin caynkaasi ayuu ahaa oo kibirsan oo waxa weeyaan noocaas sababtuu rasuulku u sheegaya uga warramayaana waxa weeye calayhi asalaatu wasalaam waana dadka uu waaninayo iyo in laga fogaado macsida iyo wixii xun ee dadkii horeba ay halaagga ku muteen uma dakara dabadeeta wuxuu sheegay annisaa dumarka ayuu sheegay fa wacada waxau dadkii ku waaniyey fiihinna shaanigooda ayuu dadkii waxa weeyaan markaa ku waaniyey oo macnihii in xuquuqdooda la ilaaliyo si fiican loola dhaqmo ayuu sheegay fa qaala waxau ihi yacmidu yacmidu bikasri lmiim yacmidu miyuu u qastiyaya axaduku midkiin oo fa yajliduma waxa uu garaacayaa imra'atahu haweenadiisa jalda alcabdi min aakhiri yowmihi maalinkiisa uu garaacay xaggiisa dambe intuu garaacu aada garaac waxyeella u garaaco inuu haddana ha dhow xaggeeda wuxu doontuu quudareeyo ayaa laga yaabaa taasina dee mid fiican ma aha waayo qofku had iyo jeer ciddii aada u garaacda naftu way ka way diidaay oo way ka carartaa oo way ka maaragtay fiigtaa dee ninkiiyo haweenaydiisina waxaa la rabaa inay maxaba dhex taal oo ay kalgacal dhex yaallo oo ay waxa weeyaan isu soo dhowaadaan uma dabadeetana wacadahum waxa uu ka waaniyu macni uga digay fii daxikihim qosolkooda min adardati neefta xagga dambe ka timaada ee codka leh ay ku qoslaan marka darda waa neefta qofka xagga dambe ka timaada marka ay codka leedahay uraad iyo darda iyo taasaa la ydhaha wa qaala waxaanuu yidhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam lima yadxaku muxuu ugu qoslayaa axadukum midkiin mimaa yafcalu wuxuu isaguba sameeyo muttafaqu calayh waxaa lagu qoslaa wax dee had iyo jeer qariiba ama aan dee qofku isaguba samayn oo la yaab leh laakiin qofku wax isaguba uu sameeyo muxuu kaga qosli doonaa weeye marka arrimahaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam khudbadda uu ku soo qaatay qofkii muslimka ahaana in la asturo oo haddii xataa iyadoo golo la joogo ama meel neefti ay ka siibato dee aan la fadeexadayn ama aan lagu qoslin ama aan laga qajilsiin weeye waa tahay xadiidka kolkaa waxaa laga qaadanayaa haweenkii in la garaaci karo laakiin aan loo garaac ahayn garaac markaa dhiba oo xun oo furdhiya inaan markaa waxa weeye la garaac ahayn qaala wuxuu uhi waalcaarimu bilcayni اlmuhmalati wاlraa'i huwa shiriiru waa ka sharka badan ee almufsidu wax fasahaadiya wa qowluhu in bacatha ay qaama bisurca deg deg buu ugu kacayoo kaa sharka badan baa markaa isu taagay weeye wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam laa yafrak yaanu nicin oo aanu u cadhoon mu'minun qof nin mu'mini mu'minatan haweenay mu'minada yaanu markaa nicin oo aanu tuurin oon u cadhoon in kariha hadduu ku naco minhaa xaggeeda khuluqan akhlaaq hadduu ku naco oo dhaqan markaa aan fiicnayn uu ku arko radiya minhaa wuxuu kaga raalli noqoni aakhara mid kale dhaqan kale oo uu ka raalli noqdo unbuu ku arki doonaa aw qaala ama wuxuu yidhi hayrahu khuluqaa uu ku nacay mid aan ahayn buu ka heli oo markaa fiican ama dhinacay ku wanaagsan tahay buu arkay rawaahu muslim marka laa yafrak laadaasi waa naahiya ficilkuna waa majzuumun bilah annaahiya waa nahyi weeyi waxaana rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inagu irshaadinayaa dumarkii arrin markaa lagu arkay darteed inaan loo tuurin oo aan xagga salbiga iyo xagga xunuun had iyo jeer laga eegin waayo haddii aad ku aragto khaslad marka aad tusaale ahaan karaahsato waaba mid basari ahoo maaragtay aan gaari ahayn ma waxbaad ku yaro aragtay waxaa laga yaabaa dhinac kale inay ku wanaagsanaato tusaale ahaan qof diin badan oo salaad badan oo alla kacabsi badan oo dhowr soon oo isilaalisa inay tahay ama ilaahay awlaad wanaagsan iyo dad fiican uu kaa siiyo calaa kullin waa in markaa sidaasi loo ilaaliyo markaa xagga xunuun adigu xabadda aad ku yar diidda un intaad dhankaasun ka eegto ha nicinoo dabeetana sidaa ha ku eryi waxaad tidhaahdaa hadday dhankan ku yaro gaboodfashay ama ay ku liidato dhankanaabay ku wanaagsantahay sidaa dee ku hayso qaala wuxuu uhi waqowluhu yafraku huwa bifatxi ilyaai waiskaani ilfaa'i wafatxi iraa'i macnaahu macnihiisu waxa weeye yubqid macnii yaanu ugu cadhoon oonu ku nicin yuqaalu waxaa la yidhaahdaa farikat ilmar'atu zawjaha wa farikahaa zawjuha bikasri iraa'i min baabi facila yafrakuhaa bifatxihaa facila yafcalu ay abqadaha uu cadhooday weeye wallahu aclam wa can camr bni اlaxwas iljushamiyi markaa xadiidka waxaynu ka arkaynaa islaamku waxa uu farayaa qoyska muslimkaa intii suuragal ay tahay inuu dhisnaado oo aan la dumin oo aan waxa weeye reerka dumintiisa lagu degdegin sida awgeed baa waxaa jirta faa'ida muhima hadduu ninkuu yimaado ninkaasoo kaala tashanaya reerkiisa oo tusaale ahaan kule markaa dhib baan ku qabaa ama caynkan ama farahan kaga gubta maxaan yeelaa markaba waa inaad kula talin kaadhka casu dhiib markaba waa inaad kula talin ma fahamti waa inaad tidhaa iska hayso waxa weeyaan markaa reerkaaga u sabir oo iska dulqaado faa'iidada caynkaasana waxay ahlucilmigu kala baxeen qisadii zayd ibni xaarisa iyo xaaskiisii markaa dhex martay kolkii rasuulka uu kala tashaday calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu rasuulku ku lahaa amsik calayka zawjak wاtaqi اllaah amsik calayka zawjaka wاtaqi اllaah bal hadda sicdiga tafsiirka sicdigaad ka akhriyay fawaa'idduu ka soo saarayo ayay masaladaasi ka mid tahay markaba ha odhan waar iska sii daa horta wixii aada ha loo rogrogo qال وعن cمر بن الأحوص الجuشhمي رضي الله عنه أنه سمعa wuxuu mقلay النبي buu mقلay صلى الله عليه وسلم في xaجة الwadاaع xajkiisa bootiga iyo maعa سلaameynta يquل xaaluu leeyahay baعda أn xamid اللaهa taعaaلى ilaahay intuu ammaanay mahadiyey dabadeed ee وأثناa عalayhi xamdigiisa uu soo celceliyey ee وdakra dadkii u waaniye وwacda uu wacdiyey uma qaala dabadeetana wuxuu idhi alaa hooya wastawsuu binnisaa'i khayran isu dardaarma dumarkiina khayr u samaysaan oo si fiican ula dhaqantaan fa innamaa hunna in kaleba maaha iyagu cawaanin waa maxbuusaat cindakum agtiinna ku sugan agtiinna waxa ay ku yihiin maxaabiis oo kale agtiinna ku yihiin laysa tamlikuuna kama hananaysaan minhunna xaggooda shay-an shay hayra daalika kaa aan ahayn kaa aan soo waday aan sheegi doono waxaan ahayn kama hananaysaan yacnii inay idiin shaqeeyaan oo awlihiina idiin diyaariyaan carruurtiin iyo maalkiin iyo waxaa idiin iyo naftoodaba idiin ilaaliyaan arrimaha mooyaane wax kale kuma lihidin waay ilaa an ya'tiina inay la yimaadaan mooyaane bifaaxishatin faaxisho oo mubayinatin cad oo macnii wax cudurdaara aanay u haysan oo waa ka yidhi ibn اlcarabi fii caaridaةi اlaxwadi yuriidu bimacصiyaةi ظaahira laa taxilu walaa tajidu minha makhraja waay markaa faaxishada zina waa lagu fasiray nushuus qudhiisa waa lagu fasiray ama akhlaaq xumo kale inay la timaado iyo aflagaado iyo jaarkii oo ka ammaan heli waayo iyo waxyaabaha la midka fain facalna hadday sidaa sameeyaan oo faaxishada ay la yimaadaan fahjuruuhunna kaga hijrooda fi lmadaajici goglaha gogasha iyo jiifka kaga hijrooda wadribuuhunna garaacana darban garaac garaaca darbigaas oo hayra mubarixin aan shadiid wax dee markaa nabaraynaya ahayn fain aطacnakum hadday idin yeelaan markaa edbisaan falaa tabquu ha u dalbina calayhina korkooda sabiila waddo kale oo aa ku dhibtaan ama ku waxyeelaysaan markaa haweenaydii haddii nushuus ama faaxishada ay la timaaddo sida loo edbinayaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inagu irshaadiyey ilaahayna aayadda qur-aanka waa ka ku sheegay walaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajici wadribuuhun saddexdaad mar tallaabo oo kala horeeyaa la qaadaya marka hore waa in la waaniyo oo la wacdiyo oo ilaahay la xasuusiyo oo markaa xaqa ninku ku leeya la xasuusiyo oo waxaan inama dhaqayo oo ka noqo oo caaqibo xun buu yeelan karaayo si fiican loola hadloo wax laga dhaadhiciyo taa hadday waxba ku qaadan weydo in laga hijroodo oo jiifka markaa lagaga hijroodo ayaa lagu xigsiinayaa tallaabada labaad taasay noqonaysa markaa hijradan la sheegayaa ma aha macnaheedu in gurigaba looga tegayo oo ninku tusaale ahaan hadduu reer kale leeyahay reerkiisii kale iska qabanayo iyadiiyo wax carruurtii wixiiba u jarayo ya hadda soomaalidu maxay dhahaan xaggeedaba uma salaamo naqsaday dhahan soo ma markaa sidaa maaha inuu iskaba dhaqaajinayo maaha ee waxa weeye jiifka xagga jiifkuu kaga hijroonayaa oo tusaale ahaan furaashkiisiibuu ka durkisanayaa ama hadday xataa meel wada seexdaan dhabarkuu jeedinaya waa iskaga sii jeedsanaya soo ma aragti balse ay hadda wuxu dareento ay usoo noqoto tallaabada saddexaad hadday taana waxba ku qaadan weydo waa la garaacayaa kolka garaacaasina inta badan ka aynu inagu isticmaalno maaha had iyo jeer inagu malaa waynu iska yar dhiig kulu lahayoo haddaynu gacanta qaadno garaaceennu waa garaac iska markaa fog weeye soo ma aragti wax kaga takhallusaya marka garaaca shadiidka a looma baahan dee dhibaya shuruud buu leeyahay kadalika wejiga iyana waa inaanu ahayn waay markaa inkastood moodday maka inuu yaraaday garaacii dumarku dee waagii hore waxaa la yidhi waa la garaaci jiray waxaan dadka ka maqlay iyagoo leh odayaashii hore markay doonayaan islaantu yaro kibirti ay doonayaan inay kibir jabiyaan waxay doonan jireen nin faraa'ida nin faraa'idina oo macnihii nabarrada uu ku dhigo dhayo oo hagaajiyo nabarrada lafta gura ayay horta sii diyaarsan jireen markaasuu dabadeetana kood walba ku jabinayay waay ta noocaasa kolkaa looma baahna alaa wa ina alaa ina lakum calaa nisaa'ikum hooyay dumarkiina waxaa idinku sugan korkooda xaqan xaq baa ku leedihin oo xaqan taasi waa ina isamkeedii oo ta'akhuray ma garatay isamkeedii oo dib dhacay weeyo khabarkii baa ka soo hormaray oo lakum taas marka iniyo walaalaheed khabarkeedu markuu daraf yahay ama jaar iyo majruuruun baa lasoo horraysiin karaa haddii kale maya waraacida tartiiba ilaa fi ladii kalayta fiiha aw hunaa hayra albadi walinisaa'ikum dumarkiinana waxaa u sugnaaday oo calaykum korkiina ugu sugnaaday xaqaa xaq baa ugu sugnaaday ay wa ina linisaa'ikum calaykum xaqa markaa raggina xaq bay leeyihiin iyagana xaq baa lagu leeyahay taana ilaahay qur-aanka waa ka ku sheegay walahuna midlu ladii calayhina bilmacruuf walirijaali calayhina daraja yacnii raggii siday xaq u leeyihiin ee loo yaqaano ayaa dumarka qudhooduna xaq ay u leeyihin laakiin labada xaq iyomaa sii weyn xaqa dumarka lagu leeyahay baa ka weyn ka ragga lagu leeyahay walirijaali calayhina daraja waay faxaqukum xaqiina calayhina korkooda aa ku leedihiin anlaa yuuطi'na waa inaanay ku joojin furushakum goglihiina man takrahuuna cidaa nacaysaan oo aydaan doonahayn taa xaq baa ugu leedihiin qofay og yihiin in markaa uu xun yahay ama se aydaan ogolayn oo gurigiina iyo reerkiina aydaan u ogolayn inuu meesha yimaaduu soo dhex galo waa inaanay ku joojin gogoshiina walaa ya'danna waa inaanay u ogolaan fii buyuutikum guryihiina liman takrahuuna cidaa nacaysaan oo karahsanaysaan arrinta noocaasi kollay dumarkeennu aada uma yaqaanaan waa midse mudan in la baro alaa wa xaquhunna hooya ay dumarka xaqooda calaykum korkiina ay ku leeyihiin an tuxsinuu ilayhinna alaa hooyaay wa xaquhunna dumarka xaqooda calaykum korkiina ay ku leeyihiin an tuxsinuu ilayhinna waa inaa wanaajisaan oo u samafashaan fii kaswi fii kiswatihinna ku wanaajisaan markaa labiskooda iyo wa tacaamihinna cuntadoodaba yacnii mariinkooda kiswadu waa mariinkiina u wanaajisaan tacaamkuna waa masruufkii iyo cuntadiina u wanaajisaan qaala rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiix tirmidi baa wariyey waxaanuu yidhi alimaamu tirmidiyu raximahu اllah waa xadiid xasana oo صaxiixa alimaamu اlalbaniyuna xasanu weeyaan buu yidhi sheekha saliim binu ciid alhilaalina wuxuu yihi waa xasanu ligayrihi calaa kullin xadiidku waa markaa sugan yahay صaxiix laakiin gaarhi maayo qaala qowluhu sala allahu alayhi wasalama cawaanin uu yidhi ay asiraatun waa kuwo markaa maxbuusaat ah jamcu caaniya bilcayni اlmuhmalati caaniya oo la jamciyo weeye wahiyo alasiratu waa maxbuusadda weeye walcaaniina alasiiru maxbuuska weeye shabaha wuxuu ku shabahay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam almar'ata haweenayda fii dukhuulihaa gelisteeda taxta xukmi zawji ninka xukumkiisa ay soo hoosgelayso ee uu u talinaayo bil asiiri maxbuuskii buu ku shabahay halkan lagu soo xidhay ee dabadeetana loo tashanayay dee wixii la doonay laga yeelayay haddii la doono intaasoo bilood baa lagu xukumay haddii la doono ha laba dila kani hawshiisii aa badatay haddii la doono laleeyahay iska sii daayay soo ma aragti waa mid dee markaa aanu isagu isu talinahayn oo loo talinayo wey dumarkuna kolkaa horta waa inay taa ogaadaan in raggu uu gacanta ku hayo oo uu u talinayo waa inay ogaadaan oo ay wixii aan macsi ahayn ragga ku adeecaan ragguna dumarkii waa inaanay odhan un dee markaa idinkaa taliyayaal u ahe waa inay si wanaagsan ula dhaqmaan oo fiican arrimuhuna had iyo jeer tashaawur iyo in wax la isla eeg eego oo wax la isla dhadhaweeyo oo markaa la wada tashado waa in arrimaha iyo gurigana had iyo jeer lagu dhaqo qaala wuxuu uhi wadarbu lmubarixu huwa shaaqu shadiidu waa ka markaa adag ee daran ee wax dhibayo wey wa qowluhu salى اllahu alayhi wasalama falaa tabquu calayhina sabiila hadalka uu rasuulku yihi aayadduna way dee saasaa ilaahay ku yidhi ay laa taطlubuuha dalbina weeye dariiqan wado taxtajuuna bihi aa ugu xujaysataan calayhina korkooda aa ugu xujaysataan oo markaa inaa edbisaan ama garaacdaan aa dee waxa weeyaan xujo aa uga dhigataan oo watu'duunahunna bihi aa ku dhibtaan waddo kale oo ku garaacdaan ama ku waxyeelaysaan hadday idin adeecaan ha samaysanin oo ku marmarsootaan wallahu aclam wacan mucaawiyata bni xaydata radia allahu canhu qaala wuxu uhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow maa xaqu zawjati axadina midkaayo muxuu yahay xaqa haweenaydiisu ay ku leedahay calayhi korkiisa qaala wuxuu idhi an tuطcimahaa ay huwa xaqa ay ku leedahay an tuطcimahaa waa inaad quudiso idaa طacimta marka aad adigu wax cunayso waa inaad iyadana gasiin iyo cunaysiiso wa taksuuhaa wa an taksuuhaa inaad arad tirto weeye idagtasayta markaad adigu arad baxayso walaa tadrib ilwaja wejigana ha garaacin walaa tuqabix hana xumaynin oo allaha ku xumeeyo wax la mid ah ha ku odhan walaa tahjur ha kagana haajirin ilaa fi lbeyti guriga dhexdiisa mooyaane masaladii markaa horuu caddeeyey xadiidun xasanu rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa wariye wa qaala macnaa laa tuqabixay laa taqul ha odhan weeye qabaxaki laahu qabaxaki laahu sidaa ha ku odhan allah ha ku xumeeyo hadalka noocaasa ha ku odhan wejigana markaa laga garaaci maayo had iyo jeer wejiguna dee waa xubinta ugu sharafta badan jidhka aadamaha xubno kaloo muhiimina way ku yaalaan sida indhehe sida dhagehe sida ilkehe soo ma aragta waa fayskii iyo soo jeedkii qofka oo markaa had iyo jeer markaa waxyeelada waa in laga ilaaliyo xadiidkan wuxuu alimaamu nawowiyu yihi waa xasan weeyi laakiin saliim ibnu ciid alcilaali wuxuu leeyahy waa saxiix ibnu maajahi iyo axmed iyana way wariyeen oo abu daawuud way la wariyeen iyo keyrkoodba alimaamu alalbaniyuna raximah اllah wuu saxiixiyey isaguna وعn أbي هريرaةa رaضي الله عanه qاaلa qاala rasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم أكmل المؤمiنiiنa مؤminiinta kuwa ugu dhammayska tirani iimaanan xagga iimaanka أxsaنهم waa kuwa ugu wanaaga badan khuluqan xagga akhlaaqda iyo dhaqanka yani kuwa ugu dhaqanka wanaagsan dadka muؤminiinta baa ugu iimaan kaamilsan wakhiyaarukum kuwa idinku khayrka badanna khiyaarukum kuwa u wanaagsan weeye kuwa ugu wanaagsan weeye linisaa'ihim dumarkooda yani waxaa idinku fiican oo khiyaartiinna akhyaartiinna ah kuwa dumarkooda ugu wanaagsan rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu صaxiix tirmidi baa wariyey wakadalika kayrkiina waa wariyey oo waa soo saaray waay waana xadiiث صaxiix bطruqihi sida saliim qudhiisuu leeyahay alimaamu اlalbaniyuna uu صaxiixiyey raximah الlah qaala وعan iyaas bni cabdالlaahi bni abi dubaabi radي الlahu canهu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu الlah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى الlahu عalayhi wasalam laa tadribuu ha garaacina imaa allah addoomaha ilaaha ee dumarka ah ha garaacina markaa imaa waa jamcu amah dumarkuna dee waa addoomihii ilaahay xadiid kalena wuxuu ahaa laa tamnacu imaa allahi masaajid allahi soo ma addoommaha ilaahay ee dumarka aha garaacina ragow dabadeeta markii ay maqleen dee inaanu maaragtay garaacii ragga loo diiday ayaa dumarku dee dadku isku caqli maahae qaar baa xoogay kodada dhaafay oo maaragtay dee yar edab darooday ama heerkoodii ka tallaabay waa tahay فaجaءa cmru cmar baa yimi raضي الlaهu عanهu iyo ilىa rasuuli الlaahi buu u yimi salى الlaهu عalayhi wasalam isagoo markaa arrintaa rasuulka u sheegayo faqaala wuxuu yidhi daئirna النisaaءu daئirna way ku dhiiradeen النisaaءu dumarkii عalىa أزwaaجihina raggoodii bay ku dhiiradeen markii ay maqleen garaacii loo diiday ayay ku soo dhiiradeen oo markaa ay isa soo qaadeen waay farahasa wuu markaa rasuulku baneeyey calayhi الsalaatu wasalaam fii darbihina garaacooda kolkaasuu baneeyey oo uhi haddaba dee edbiya ciddii u baahan fa ataafa waxaa ku soo xoomay oo ku soo markaa buuqay ama koobayba biaali rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam aalkii rasuulka iyo qoys qoysaskiisii salى اllahu alayhi wasalama nisaaun dumar baa ku soo xoomay kaiirun fara badan kuwaasoo yashkuuna ka cabanaya aswaajahunna raggoodii ka cabanaya dee markii haddana la baneeyey baa kollay ragga qaar ay dee la jiidheen oy markaa aada u garaaceen magaranaysa haddana dumar badan baa soo cawday wa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama laqad ataafa waxaa ku soo xoomay biaali muxamedin qoyskii nebi moxamed qoysaskii nebi moxamed marka halkaa wuxuu qorayaa nuskhadaha maطbuuca ah biaali beyti muxamedin aalkii guryaha nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam laakiin sida asalka ku sugan iyo abu daawuudka iyo waa biaali muxamedin beytku kuma jiro nisaaءun kaiiru dumar badan baa ku soo xoomay oo markaa koobay kuwaasoo yashkuuna aswaajahuna laysa ulaa'ika kuwaasi ma aha dumarka garaacaya bikhiyaarikum kuwiina idinku khayr badan ma aha yacnii walow haba bannaanaadee laakiin waa mid laga fiican yahay garaacii dumarku rawaahu abu daawuuda biisnaadin صaxiix sidaa sheekhu sheegay wey imaam alalbanina xadiidka uu صaxiixiyey qaala wuxuu yihi qowluhu dairna huwa bidali mucjamati maftuuxa uma hamsa maksuura dairna uma raa-in saakina dairna dairna uma nuun ay ijtara'na way ku dhiiradeen weeye qowluhu ataafana ay axaata waxa koobay weeye oo ku soo xoomay ma garata haddaba halkan dairna nisaau sidaa aada aragto faacilkii wuu joogaayo waa annisaau ficilkaa faacilkiisi annisaau weeye annisaana maanta waa jamac ficilkiina waxaa la raaciyey calaamatu ljamci oo nuunu niswa baa la raaciyey dairna nisaau marka luuqadaasina waa luuqadda naxwaha dhexdiisa loo yaqaano luqatu akalunilbaraakiif ma garata laakiin luuqadda carabta badideedu ay ku hadlaan ee fasiixa ahi way khilaafsan tahay oo ficilkii yuwaxadu isaga markaa calaamatu ljamci iyo calaamatu tahniya iyo waxba la raacin maayo fici faacilkiisu hadduu doono muhanaba ha ahaado hadduu doono jamacba ha ahaado ficilkii isagu markaa waa yuwaxad sama aragti sidiisaasaa loo loo daynaya waaya marka luuqadda ah luqatu akalunilbaraakiif ayuu kolka hadalkani waa waafaqsan yahay riwaayadaha qaarna waxaaba la yidhaahdaa nuunta iyadoo la jaray buu ku soo arooray daira الnisaau taasaana luuqada fasiixa waafaqsan qaala وعan cabd لlahi bni cmr bn اlcaas radي الlahu canهuma ana rasuula الlahi salى الlahu عalayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi addunyaa adduunyadu mataacu waa alaab weeye macni waa wax lagu raaxaysto weeye ay shay-un yutamatacu bihi min waqtin liaakhara uma yazuul waa mataac waa wax lagu meel gaadho oo dee lagu maaragtay dan qabsado adduunyadu gebigeedu wa khayru mataaci اdunyaa alaabtaasi adduunyada ee lagu raaxaysanayana waxa ugu wanaagsan almar'atu saalixatu haweeneyda saalixadda ah ee fiica ee alla yaqaanka rawaahu muslim wa khayru mataaci اdunyaa muslimka saasay ugu qorantay buu leeyahy sheekhu laakiin innaga nuskhadaha maطbuuca waxay noo yaallaa waa khayru mataacihaa marka asalka kitaabka iyo صaxiixa muslimkana waa khayru mataaci اdunyaa qiimaha haweeneyda wanaagsan ay leedahay ayaa xadiidku ina tusayaa markaa nin ou had iyo jeer haddii ilaahay dee xaas aad leedahayna dee dadaal oo xaaskaagu saalixad siday u noqon lahayd ku dadaal oo ka shaqeey oo tacliimi haddii aanad lahaynna haweeney wanaagsan oo diin leh oo saalixad ah inaad kulantaan oo aada guursato aada iyo aada ugu dadaal qaala baabu xaqi الزawji calى imra'atih wuxuu baabu yahay xaqa uu ninku ku leeyahay haweeneydiisa qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yihi alrijaalu raggu qawaamuuna kuwa ku quma weeyo oo u taliyo oo maamula oo xukuma cala nisaa'i dumarkii bimaa fadala allahu waxa ilaahay uu ka fadilay daraaddeed ayay ku markaa hogaaminayaan oy ku xukumayaan bacdahum barhkoodba calaa bacdin barhka kale oo dee raggii dumarkii iyagaa ka fadli badan sidaa awgeed baa iyagaa u talinaya waxyaabo badan oo ragga loo ogol yahayna dumarkii looma ogola tusaale ahaan weli markaa nebiyad maaragtay qof dumar ahoo nebiyada ama rasuulada lama aragde maqaamka noocaasi ragga ayuunbaa uu ku gaar ahaa madaxnimadii ragga ayuunbay ku gaar tahay lan yuflixa qowmu walow amrahum imra'a waa ka rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam ya wa bimaa anfaquu iyo waxa ay bixiyeen oo min amwaalihim xoolahooda ka mid ah dhinaca kalena raggii dumarkii iyagaa u shaqaynaya oo masruufaya oo dee maanta oo dhan waxa aynu u daalayna aynu xoogsanayno dumarkii iyo carruurtii iyo waynagan dee gacanta ka gelinayna macaankaa maaha iyaguna guryahay joogaan oo shaqadaa kale hayaan ragguna waxa ay shaqaynayaan ay kala rogayaan ay xisaabinayaan dee waa kuwan dumarkii waxa weeyaan u dhiibaya fasaalixaatu dumarka wanaagsani qaanitaatun kuwa ateeca weeye raggooda macni mudiicaat ah oo xaafidaatun ilaaliya lilgaybi maqanta ilaaliya yacni marka ninkoodu uu ka maqan yahay naftoodii bay ilaalinayaan oo wixii xun ee kasta ee ninkoodu aanu daalacan karin bay ka ilaalinayaan wey qofkana ilaahay unbaa ogaan kara dee wuxuu qarsanayo wuxuu samaynayo qof bini aadama dee wax walba inuu ogaadaa way iska adagtay soo ma aragtid waayo inuu kaa qarsadaa dee ku siman ayay ku simanta bimaa xafida allaahu waxa ilaahay ilaalinta uu ilaahay ilaaliyey jala wacalaa ayay ku ilaalinayaan qaala wa ama alaxaadiidu fa minhaa waxaa ka mida xadiidu camr ibn اlaxwas asaabiq fi lbaabi qablahu xadiidka camr ibn اlaxwas aljumashi aljushami cafwan aljushami xadiidkaasi wuu sheegaayey dumarka qudhooda in xuquuq lagu leeyahay waayahay wakadalika xadiidka xadiidka abu hurayre qudhiisu markaa wuu sheegay marka axaadiid baabkaa hore ay aynu ku soo marayna waa laga qaadanaya qaala وعan abi hurayrata radي الlahu canhu qaala qaala rasuulu الlahi salى اllahu عalayhi waslm ida daca الrajulu ninku marka uu u yeedho imra'atahu haweenaydiisa ilaa firaashihi firaashkiisa marka uu ugu yeedho yacnii dee dantiisa uu ka leeyahay uu ugu yeedho oo falam taatihi aanay u iman oo fabaata uu baryo qadbaana calayhaa isagoo u cadhaysan ilaan markay diiday tiraa naga tag ama ay maaragtay u iman weydo halkaa ninkii wuu ka xanaaqayaa lacanathaa waxa nacdasho haweenayda almalaa'ikatu malaa'igtaa nacdasho xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisanayso muttafaqu calayh wa fii riwaayati lahumaa riwaayad kaloo saxiixaynka ahayd waxay ahayd idaa baatat ilmar'atu haweenaydu marka ay beridahaa jiratan iyadoo ka hijrootay firaasha zawjiha gogasha ninkeeda lacanata almalaa'ikatu baatat dee balada waxaad ka dhigtaa sii naasikadii idaa baatat hadday ahaataa almar'atu haweenaydu haajiratan mid ka hijroota firaasha zawjihaa gogasha ninkeeda lacanathaa waxaa nacdasha almalaa'ikatu malaa'igta ayaa nacdasha xataa tusbixa ilaa ay ka waaberisanayso wallahu aclam qaala wa fii riwaayatin riwaayad kalena waxaa ku sugnayd qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi maa min rajuli nin ma jira ninkaasoo yadcuu u yeedhaaya imra'atahu haweenaydiisa ugu yeedhaaya ilaa furaashi ilaa firaashiha gogosheeda oo fataaba calayha ay dabadeedta diidayso iyadoo dee wax cudurdaaroo sharci meesha aanu jirin ilaa kaana aladii ilaa haddayse sidaasi dhacdo kaana wuxuu ahaadaa aladii fi samaa'i allaha samada ka sarreeya saakhitan calayha mid u cadhaysan buu ahaadaa xataa yardaa canhaa ilaa ninkeedu uu raalli ka noqonayo walaalayaal xadiidkani riwaayaadkiisa marka la ysu wada geeyo waxaa laga qaadanayaa ninku hadduu haweenaydiisii ugu yeedho oo uu markaa danta raggu ay dumarka ka doonaan ugu yeedho waajib waxa ku ah inay u timaado oo ay wax waloo kaleba intay dhigtay isagaa hormariso ay ka fuuriyeesho dalabkiisa arrintaasi waajib bay ku tahay waayo xuquuqda uu ku leeyahay bay ka mid tahay ma garata haddii arrinkaa waa haddaanay cudurdaar dee sharciga lahayn iyadoo cudurdaar sharci aanay lahayn haddii ay diidana arrinkaasi waa kabiiratun min kabaa'ir اdunuub waa dembi ka mid ah dunuubta waa weyn weyn oo nacdal ay ku mutaysanayso waa khatar haddaad aragto dembigaa iyadoo la nusuusta lagu sheegayo naar baa lagu galaa ama cidda samaysa waa la nacdalay ama iimaanka laga nafiyayo ama waxa weeyaan markaa xad laga waajibiyo oo la yidhaah la xadeeyo waxay taasi ku tusinaysaa dembigaasi inuu kabiiro yahay famaa fiihi fi dunya axadu aw tawacudun biukraa fasimu kubraa calaa nasi axmeda wazaada xafiidu اlmajdi aw jaa waciiduhu binafyin liimaani aw bilacni limukhlad waa tahay taasi horta waa taa ta kale xadiidka waxaa laga qaadanayaa ilaahay jala wacalaa culuwigiisa iyo sarayntiisa oo ilaa kaana aladii fi samaa'i saakhitan calayha ciddaa samada lagu sheegay xagga sare waa allah jala wacala nusuusta ilaahay fi samaa'i lagu sheegayna way badan tahay oo qur'aan iyo xadiidba way leedahay ahlu sunnaha agtoodana laba macno mid baa lagu fasiraa macnaha koowaad waa in la yidhaahdo fi waa bimacnaa calaa oo halkan darfiye ma ahe waa bimacnaa calaa fi samaa'i ay cala samaa'i allaha samada ka sarreeya fi oo bimacnaa calaayana qur-aanka way ku soo aroortay meelo dhowray kaga soo aroortay luqadda carabigana waa lagu yaqaanaa macnaha labaad waxa weeye in la yidhaha fi waa calaa baabiha waana darfiya laakiin asama halkan loogama jeedo samadan makhluuqa ah ee waxaa looga jeedaa xagga sare fi samaa'i ay fi lculuwi allah xagga sare jira ilaahayna waa sarreeya labadaa tafsiir midkood un baa lagu fasirayaa kii lagu fasiraabana waa sax laakiin allaha samadan makhluuqa ah ee la garanayo ku dhex jira sidaa in loo fahmo ama lagu fasiraa waa mala xun weeye malayaasha beenta abaanu malahaasi ka mid yahay malahaasi noocaasina waa ka ku kalifay dadka qaarkood taxriifka ay taawiilka u bixiyeen ee taawiilka ay ku sheegayaan waqusaara amri man awala an danuu dunuuna yaquuluuna cala allahi maa laa yaclamuuna oo way awilayaan fi samaa'i dadka awilayna waxaa ka mida ninka ugu horreeya kitaabkan sharaxay ibnu callaan baa la idhaha ashcari googo-ay buu ahaa ma garat sharaxiisu waa sharax markaa kitaabka aad buu furfuraya fawaaid badan baa ku sugan laakiin xagga caqiidada waa ashcari aan biyo ismarin marka aad iyo aad isaga ilaali haddaad akrisanayso ha ku degsoomi soo ma aragtid waa ashcari baxti ah abwaabta caqiidada kolku maray marka wuxuu odhanayaa fi samaa'i ciddan la leeyahay fi samaa'i ama malag baa looga jeedaa haddii ilaahay looga jeedana macnuhu waxa weeyaan buu odhanayaa ilaahay mulkigiisa iyo suldaankiisa iyobaa xagga sare jira taasina waa baatil waxaanay ku dhisan tahay malahaa qaldan fahamkaa qaldan ee ah in loo fahmo samaduna inay tahay tan makhluuqaa fiina ay darfiyo tahay malahaa marka horeba qaldan cid salafka ka midoo tidhina aanay jirin ayuu ku dhisan yahay taxriifka noocaas soo ma aragtid marka uu yidhi ilaahay suldaankiisi iyo markaa mulkigiisi iyobaa sarreeyana oo ilaahay awooddiisi iyo mulkigiisu miyaanay waxa weeye meel walba ku sugnay maxaa xagga sare ku khaas yeelay waa tahay marka ilaahay culuwigiisa iyo sarrayntiisa khalqigiisa uu ka sarreeyaa waa mid kumanaan daliil bay ku soo aroortay deliil keliya maaha kumanaan deliil bay leedahay waa ibnulqayim markuu masaladaa ka hadlaya nuuniyada waa ka odhanaya يا qومنا واللahi إنa qwلna ألفا تdل عaليهi bل ألفاn qaaل wuxuu yihi وعن أبي هرaيرaةa xadيiثka intaanan dhaafin iسlاamku sidaasuu jideeyey iسlaantii walow markaa iyadu yaanay dee نft ahaanteeda diyaar ba ahaanina mar hadduu odaygii dalbo waa inay aطeecdo laakiin gaaladu arintaa way waxa weeye way cagsiyeen oo gaalada agtooda ninka iyo haweenaydu walow yaana isqabin be haddii ay iska heshiiyaan oo iyagu ay isla gartaan arrintaa agtooda dhib ma laha ninkuna haweenaydiisa waxa weeye haba qabee haddii uu xoogay yaro markaa qasbo ama uu markaa iyadoon diyaar ahayn u yeedho arrinta noocaasa agtooda waa dembi waxaa haddaba guuldarro ah wixii gaaladu sidaa u dhoobdhoobatay ee sharciga ilaahay khilaafsanaa in lasoo lasoo dhoofsado oo la idhaahdo dadka ayaa arrintaa lagu camimayaa ama taasaa innagana sharci inoo noqonaysaa waa guuldarro weeye qaala wuxuu yihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ayda anna rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa yaxilu xalaalu ma aha limra'atin haweeney an tasuuma inay soomto wa zawjuhaa xaal ninkeeduna shaahidun uu joogo ilaa biidnihi isagoo u oggolaado ma ahaane walaa ta'dana walaa an ta'dana iyoynay u fasaxdaa toona xalaalu ma aha fii beytihi gurigiisa cid markaa ilaa biidnihi isagoo u oggolaado mooyaane muttafaqun calayhi wahada lafdu lbukhaari yani haweenaydu ninka gurigiisa cid aanu oggolayn isaga fasixi mayso taas waa mid oggolaanshihiisun bay cid ugu fasixi kartaa soogal ku odhan karta taas waa qodob qodobka labaad haweenaydi soomi maysa ninkeedu hadduu joogo isagoo u oggolaado mooyaane hadduu joogaa la yidhaha haddaanu joogin ama safar ha ku maqnaado ama markaa waxa weeyaan meel kaleba ha ku maqnaadee markaa way iska soomi karta masalada kale waxay tahay soomkan rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu sheegayna waa soomka sunnaha weeye haweenaydu ninka ay uga idan qaadanaysaa waa ka sunnaa laakiin soomkii rabadaan haweenaydu inay ninkeeda uga idan qaadato waxba baahi uma qabto kadalika soomka qallaha ahee ay qallaynaysana haddii waktigu aanu mudayaq ahayn oo muwasac uu yahay oo wakti badan ay haysato waa inay isagana markaa uga idan qaadato idankina wuxuu noqon karaa mid qawli ahoo dee toosu ay u weydiisato ama uu ugu idmo mid iska ficli uu noqon karaa inay dee labadooduba wada soomaaliya wixii la mid a soo ma aragtid waayahay bal hadda xadiidku sababulwuruudna wuu lahaa ee fatxulbaarig iyo meelaha eeg wa can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama nabiga wuxuu ka wariyey ibnu cumar qaala annahu qaala inuu yidhi kullukum dhammaantiinba raacin kuwa wax raacay baa tihiin raaciga waxaa la yidhaahdaa qofka xoolaha ilaaliya ee xoolaha jira markaa mid waloo dadka ka midiba waa xildhibaano waxbuu jiraa weeye waxbuu jiraa wa kullukum dhammaantiinan mas-uulun waa laydin weydiin doonaa can raciyatihi yani mid kastoo idinka mida waa la weydiin doonaa can raciyatihi waxa uu markaa ka mas-uulka ahaa ee uu raacay ee ilaahay uga mas-uul dhigay waa la weydiin doonaa taasi waa hadalkii caamka ahaa dabadeetna rasuulku waa tafsiiliye calayhi الsalaatu wasalaam walamiiru ninka madaxweynaahi raacin raaci weeyi oo shacabka iyo dadkaas mijihii ayuu ka mas-uul yahay waana la weydiin doonaa warajulu ninkuna raacin waxa isaguna xilkooda uu qaaday oo uu raacay calaa ahli beytihi qoyskiisa waana la weydiin waalmar'atu haweenayduna raaciyatun calaa beyti zawjiha waxa markaa iyaduna ay raacday guriga ninkeeda iyo wa waladihi carruurtiisa fa kullukum mid la arko oo dhammaantiin raacin baa tihiin waxaad tihiin wada xildhibaano kuwa xil haya oo ilaahay maaragtay uu mas-uuliyad saaray ayaa tihiin wa kullukum mas-uulun can raciyati mid kastana waa la weydiin doonaa waxaa uu raacay ee uu ka mas-uulka ahaa muttafaqun calayh markaa dee mas-uuliyaadku way fara badan yihiin ninkii waa mas-uul haweenaydii waa mas-uul oo qofkii cid u shaqaynaya waa mas-uul oo loo shaqeeyihii waa mas-uul oo macallinkii waa mas-uul ma fahantay oo wasiirkii waa mas-uul oo xaakimkii waa mas-uul oo madaxweynihii ka sii sarreeyey waa mas-uul laakiin dee mas-uuliyaddii baa maaragtay qaybsanoo kalana sarsaraysa sidaa awgeed baa qof waliba mas-uuliyaddii ilaahay saaray waa la weydiin doonaa waa inuu ilaaliyo ka soo baxo haddii tusaale ahaan mas-uuliyadda ugu sarraysaa ay dayacanto oo mas-uuliyaddii amiirka ama madaxweynuhu ay dayacanto ma aha sida dadka qaarkood ay yidhaahdeen inuu qof waliba yidhaahdo tii saraba mar haddii waxba laga qaban waayo ana iga daa oo tii aniga gaarka ii saaraydna waxba ka qaban maayo maya qof waliba mas-uuliyadda ilaahay uu saaray ee uu raaciyey uu kala xisaabtamayaa waa inuu markaa ilaaliyo markaa dumarkii iyo carruurtiiya baa ka mida mas-uuliyadihii sidaa awgeed baa imaamu lbukhaari saxiixiisa markuu fasiraayo hadalka rabbi yidhi jala wacalaa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara ayuu xadiidkana soo arooriyaa qaala wacan abi caliyin طalqi bni caliyin radia allahu canh طalqi bni caliyin xalafi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi idaa daca rajulu ninku marka uu dalbado zawjatahu haweenaydiisa lixaajatihi dantiisa uu u dalbado raggu ay dumarka dee ugu yeedhaan faltaatihi ha u timaado wain kaanat ha kuba sugnaata cala tannuuri moofada korkeedaba ha ku sugnaatay hadday doonto daawaaba ha dul fadhido hadday doonto moofadaba ha joogto waxa dubayso waa inay soo dhaqaaqdo waanay markaa meeshani munaasib ma aha iyo goormaad nala hadlaysaa iyo waxa aanay ku marmarsoon rawaahu tirmidiyu wanasa wannisaa'iyu wa qaala tirmidiyu xadiidun xasanun nasaa-i iyo termedi iyo kayrkood baa wariye xadiid xasan ugu yidhi imaamu lalbanina xadiidka waa saxiixiyey alcalaamat lalbaniyu raximah اllah xadiidka uu saxiixinaya marka waa xadiid صaxiixa wey qaala wacan abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala waxa rasuulkeenu yihi low kuntu haddaan ahaan la aamiran mid faraayo axada qof an us an yasjuda inuu u sujuudo liaxadin qof kale la amartu waxaan fari lahaa almar'ata haweenayda an tasjuda inay u sujuuddo lisawjiha ninkeeda rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanu صaxiix tirmidi baa wariyo waana xadiid xasan oo صaxiixa buu uhi waa sidaa uu sheegaya imaamu lalbanina uu صaxiixiyo xadiidku waa sugan yahay shaki ma laha haddaba sujuuddu waa cibaado laa tanbaqii ilaa lilaah ilaahay mooye cid kale looma loolama yimaado dee cid kale looma sujuudo ma bannaano cid kale loo sujuuda qofka cid kale ogaan ugu sujuudaana waaba gaalde tan noocaas waa macruuf haddaan haddaba fari lahaa qof inuu qof cid kale oon ilaahay ahayn u sujuudo haweenaydaan fari lahaa inay ninkeeda u sujuudo laakiin sujuuddii ilaahay unbaa jala wacala ay u gaar tahay marka macnaha xadiidku waxa uu yahay uun xaqa haweenaydii ninkeedu uu ku leeyay siduu u wen yahay waa xaq aada iyo aada u weyn marka marka laga yimaado xaqa ilaahay iyo rasuulkiisa xaqa ugu weynee haweenayda saaran waa xaqa ninkeeda xataa xaqa labadeeda waalid waxa ka horeeya xaqa ninkeeda ka horeeya sooma aragtid ta noocaasa inay dumarku og yihiin inaanay aada u ogeyn baa laga yaabaa lakin dee in lagu tacliimiyo la baray u baahan yahin maogta dee hooyadeed tidhaa halkaa kaalay amar ku rido isna u idhaa ha tegina sug labadaa iyo may hormarinaysa yusufo dee ka odayga ayay hormarinaysa soo maaha waayo xaqa ninkeeda ayaa ka weyn oo ka horeeya ka hooyadeed iyo ka aabaheed axaadiista iyo adilada saasaa laga faa'idaysanaya qaala وعan أmi سلمةa رadي الlaه عanهa qaalat waxay tihi qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasaلama waxaa rasuulka ilaahay uu yidhi ayuma امra'aةi haweena haweene alla haweenaydii maatat dhimata wاlxaal zawjuhaa ninkeeduna canhaa iyada xaggeeda raadin raalli uu ka yahay dakhalat اljannata jannada ayay gashaa haweenay alla haweenaydii dhimatay iyadoo ninkeedu uu raalli ka yahay jannaday gashaa sidaasaa rasuulka laga wariyey calayhi الsalaaةu wasalaam qaala rawaahu الtirmidiyu wa qaala xadiidu xasanu tirmidi baa wariyey ahlulcilmi kalena way wariyeen sida axmed oo kale waana xadiid xasana buu yidhi yaa sidaasuu alimaamu nawowi yihi laakiin sida raajixa xadiidku xasan maahae waa daciif wey imaamu lalbani iyo ahlulcilmiga kaleba saasay u daciifiyeen sababta uu daciif ku noqdayna waxa weeye sanadkiisa waxaa ku jira nin la odhan jiray musaawir alximyari weliba wuxuu ka warinayaa hooyadii musaawir alximyari baa ka warinaya can ummihi qaalat samictu uma salama iyadaa markaa umu salamo kasii warisa musaawirkaa iyo hooyadiina waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen waa majhuulaani oo lama garanayo sidaa awgeed xadiidku waa daciif wey daciif haba ahaadee laakiin macnihiisa adila sugan oo kale oo markhaati kacaysaa jirta waa xadiid markaa sugan waxaa rasuulku yihi sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xasanat farjaha wa ataacat baclaha dakhalat min ayi abwaabi اljannati shahaat haday shanteeda wakti tukato oo bisheeda rabadaan soonto oo ay xubinteeda taranka dhowrto oo ay ninkeeda adeecdo albaabada jannada kay doontay ka gelaysaa haweenaydu qاla وعn معاaذ بن jبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل أي أنه qاaل waxaa rasuulku uhi laa تؤdي ma dhibta امرأة haweenay زawجaha ninkeeda kuma dhibto في الduنيa addunyada dhexdeeda ilaa haddayse ku dhibto qaaلaت waxay tidhaahdaa زawجaته xaaskiisa min الxuur الciini xuulalcaynta ahi waxay tidhaahdaa inta ilaahay uu tusoo u طaaliciyo laa تؤdihi ha dhibin qaatalaki illaahu allaha ku nacdale ha dhibin fa innamaa huwa cindaki agtaada wuxuu ku yahay un dakhiilun marti buu agtaada ku yahay yacanii mid soogele soo galootiyaho aan ku sugnaanaya agtaada weeyo marti ku ah yuushiku waxaana dhow an yufaariqaki ilaynaa inuu xagga iyaga nooga soo kaa faaruqo oo markaa uu kaa yimaado xagga iyaga u soo kaco oo uu soo dhinto ayaa waxa weeyaan dhow dhibin bay markaa tidhaahdo qaala rawaahu الtirmidiyu wa qaala xadiiثu xasanu tirmidi baa wariyey imaamu axmedna wuu wariyey waصaxaxahu اlalbani imaamu اlalbanina wuu صaxiixiyey waay marka xadiidkaa hore aynu nidhi xadiidka umi salama waxaa wariyeyba markaa tirmidi iyo ibnu maaje iyo baa wariyey waxaan filayaa imaamu axmedna uu wariyey inaynu nidhi waa sabqulisaan weeye xadiidkan dambea imaamu axmed iyo ay wariyeen tirmidi iyo keyrkood waana xadiid صaxiixo imaamu اlalbanina uu صaxiixiyey qaala wacan usaamata bni zaydi radia allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu nabiga ka wariyey inuu yidhi maa taraktu kamaan tegin bacdii aniga dabaday fitnatan fitna kamaan tegin fitnadaasoo hiyo iyaduba adaru kaga dhib badan cala rijaali ragga min annisaa'i dumarka muttafaqu calayh fitno ragga dumarka kaga dhib badan dabaday kama tegin baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam marka fitnada dumarku ragga ay fitnaynayaan iyo dhibta ay u leeyihiin waa mid aada iyo aada u weyn weeye sidaa awgeedna aada iyo aada laysaga ilaaliyo oo layska jiro oo yar yar iyo waayeelba arrintaa layska jiro iyo wadaad iyo wabiinba ayaa loo baahan yahay gaar ahaan ninku markuu dhallinyarada yahay ayay dee dumarku sii ishaaqsadaan oo ay dee sii calaamadsanayaan o dhan hebel weli xaas ma laha ay odhanayaan marka waxaa laga yaabaa marka ay ogaadaan inuu nin dhallinyaro yahay inay ku xidhaan haday laakiin ogaadaan inuu nin oday oo iska xaas la yahay inaanay waxba aada isugu sii mashquulin baa laga yaabaa laakiin kaa dhallinyarta awoodda inay saaraan baa dhici karta qofkii aan isilaalinay inuu ku fitnoobo ayaa dhici karta fitnadu taad moodaysaoo keliya ma aha e haddii aad telefoonka kula hadasho oo aada had iyo habeen hiidaasun gurto oo aada seexan weydo ogow way ku fitnayso waad fitnaysantah adigu iyo iyaduba waa fitnaysan tihiin marka arrinta noocaasa waa in aada iyo aada laysaga jiro oo ragga iyo dumarka labaduba ay iska ilaaliyaan waa ceeb waana markaa diin daro gabadh aanad qabin caawo dhan inaad telefoon uun kala hadasho oo aada ku hirdo seegto oad ku cibaado seegto oo aad ku shaqo seegto haddaad doonto oo aada ku caafimaad seegto ta noocaas waxa weeye wax laa'iqa ma aha fitanka imaka jiraanay ka mid tahay marka waa in lays ilaaliyo ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaana wa tacaala xaqa inuu ina waafajiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa dumarka iyo awlaadda iyo bulshaweynaba inuu inoo islaaxiyo ilaahay baynu weydiisanaynaa nafaheena inuu islaaxiyo wasubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online